horta cadowgu inuu khasaare geysto oo caruur laayo oo dad laayo dee kolley waa uun taargetkiisa isaga ujeeddadu markii hore uu yimi waa waxay ahayd inuu argagax geliyo innaguna inaynu argagaxa ka digtoonaano oo ogaano inuu waxaa ujeeddadiisu ay tahay oo u socdaa keliya ay tahay inuu khalkhal ku abuuro shacabka sida dee kolley caadada u ah cadowga cadowgu dee nabaddiidka weeye deenu puntlandnahay cadow badan baynu leenahay habeeniyo maalin usoo jeedaa inay waxyaalo inoo geystaan cadowgaa dee waxaa ka mid a dhacdooyinkii hadda ka dhacay muxuu ahaa controolka xilli dambe oo ciidankeenuna halkaa uu gacanta kula jiray fal ah inuu amni iyo muxuu ahaa baaritaan uu ka sameynayay baabuurta gaadiidka iyo dadweynaha oo ka yimaada muxuu ahaa gobollada intiisa kale halkaasna xiliyada dambe ee habeenkii lagu baaro iyadoo ujeeddadu ay tahay in magaalada aan lagu sii dayn dee wax cadowah inaanay gelin oo halkaa filter looga dhigo halkaa dee waxaa kusoo dhacdadii dhacday oo ahayd in lasoo gaaday nimanka nabaddiidkaana ay soo galeen halkaana ay dad khasaare u geysteen hawshii halkaa ka dhacdayna dee ciidanka booliiska iyo ciidanka amnigu baaritaan bay ku jiraan bal baaritaanka wixii ka soo baxana waa sugaynaa oo baaritaan socda sideedaba dee lama fargeliyo ilaa iyo risalka soo baxa la ogaado dee intaasaan ka odhan lahayn taa iyada
wasiir saan la soconna puntland dagaal bay kula jirta al-shabaab hadday noqon lahayd galgala iyo buurahaasi calmadow sanadihii ugu dambeeyey iyo dowladdii hadda tan ka horreysay ee faroole maxay tahay sababta loo soo afjari layahay howlgalka al-shabaab ee buuraha galgala caqabada inay haysta
su-aal fiican runtii waxaad la socotaan dee wariyaal baa tihiin oo caalamkana waa la socotaan iyo dhacdooyinkan dambe oo ka dhaca innaguna caalamka kama baxsanin oo waxaynu nahay xubin ka mid a adduunka